bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo tababar u soo xidhay cutub ka tirsan ciidanka daraawiishta ee maamulkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo dhagax dhigay dhismo xadhun laga maamulo deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose magaalada jowhar ayaa markii labaad martigelin doonta doorashada hirshabeelle iyadoo ay socoto xulista wakiilada maamulka hirshabeelle saraakiil etoobiyaan ah oo loo haysto inay ka dambeeyeen rabshado isir ku salaysan oo shaqada laga eriyey
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu doorkaroona haatan isagii oo fidsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo tababar u soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee maamulkaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqool oo isaga iyago fidiyo hogaaminaya ay shalay galinkii dambe soo gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga ayaa gaaray xerada tababarka ciidanka indhaqaris ee ku taala duleedka deegaanka docol ee degmada gaalkacyo hoostaga waxaana madaxweynuhu halkaasii tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo uu tababar uga soconaya bilihii u dambeeyey xeradaasi munaasabadda xiritaanka tababarkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray wasiiro xildhibaano waxgarad iyo sidoo kale qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka maamulka degmada gaalkacyo ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi oo isagu la dardaarmay ciidamadan tababarka loo soo xiray waxaan ka markhaati kacaynay afartii biloodoo lasoo dhaafay in ciidankani ay halkan ribaad ku joogeen sabir iyo dulqaad ku joogeen ayagii saraakiishoodu ku joogeen in ay hiigsanayaan mustaqbal weyn oo ifaya oo ka horreeya inay galmudug u noqdaan indho iyo lugo iyo gacmo iyo cudud iyo xoog intaba waxaan runtii ognahay in galmudug taxadiyaad iyo challenges ay haystaan oo kooxaha xagjirka iyo argagixisada ay maaragtay dhibaato ku hayaan in ciidankani uu ku soo aaday wakhtigaas galmudug ay ku sugan tahay in deegaamadeeda qaybo ka mid ah ee argagixisadu iyo xagjirku ay doonayaan inay dhaawacaan dowladnimadooda
madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa isna halkaasi dardaaran ugu jeediyey saraakiisha iyo ciidamadii tababarka loo soo xiray isagoo dhanka kalena abaalmarino iyo darajooyin guddoonsiye qaar ka mid a ciidamadii tababarka ku jiray ujeeddadaan maanta halkan ciidankan ugu soo saarnay tababarka kuwa kalena ay uga soo baxi doonaan waxay tahay inay ka xoreeyaan ka difaacaan ka hortagaan argagixisada joogta ama ku sugan deegaamo ka mida galmudug kalsoonidaan ku qabnaa inay kainaan ka xoray doono iska xoray doono ciidamadan ciidamada kale ee galmudug ku sugan kuwa tababarada hadda soo dhammaysan doona soo bixi doona marka ay isku tagaan la iskaashado kalsooni baan ku qabnaa inaan ka xorayn doono galmudug cadowga argagixisada ah dadkeenna dhibaateeyey ee muddada ku fadhiyay dugsigu waa loo xiran yahay hawshu shaqaduna waa loo furan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta laga maamuli doono deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose maxamed cali cumar jubba ayaa warkan inoo soo diray jannaale oo ah magaalo soo kabanaysa dhowaana laga saaray maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo dhowr sano ku amartaagleynayay ayaa hadda waxaa ka jira isbeddel dhanka ammaanka iyo nolosha deegaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan jannaale ayaa suurageliyey ammaanka ay ku naaloonayaan reer jannaale si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanka iyo horumarka ay magaaladu sameynayso ayaa maanta waxaa gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wafdu uu hogaaminayo uu qayb ka yahay gudoomiyaha degmada marka mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xarunta m c h ka janaale iyo qeybaha magaalada ay ka kooban tahay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta maamulka janaale uu hadda sida kumeelgaarka ugu shaqeeyo ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhagax dhigay dhismo si casri ah loo dhisayo islamarkaana ay ku shaqayn doonaan maamulka janaale cabdulaahi cali axmed waafow gudoomiyaha degmada marka ayaa tilmaamay in janaale ay iminka sameynayso horumar waxaan is leeyahay hadduusan guddoominna jax dadaali lahaynin ama usan jiri lahaynin maanta in la joogi lahay halkaan ma aaminsanin waxaan is leeyahay meel ka dambaysa ayaan joogi lahayni laakiin waxaan ku gaarin halkaan dadaalkiisa iyo muxuahay firfircoonidiisa iyo muujinta uu muujinaayo deegaanka ama gobolka in wax loo qabto la horumariyo inta yaroo as joogo insha allah anagina garabaan kugnahay mudane guddoomiye waan kaaga mahadcelihaynaa dadaalka badan juhdiga badan oo aad gelinaysid gobolka gaar ahaan degmada marka iyo nabaaxigeeda gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax oo ka hadlaya dhagaxdhigga waxa uu xusay in dhismaha xarunta maamulka janaale ay in muddo ah kasoo shaqaynayeen hadda wixii ka dambeeyana uu maamulka janaale heli doono xafiisyo ay ku shaqeeyaan shacabka dadka deegaankan ku nool oo idil waxay heli doonaan meel ay ugu soo hagaagaan gudoomiyahoodii iyo maamulka intiisa kale taas oan is leenahay waxay bilow horumara u tahay shacabka reer janaale runtii waxaad muujiseen dadaal waxaad ka shaqayseen horumar waxaad ka shaqayseen nabad ku wada noolaasho keliya waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo inaad joogtaysaan inaad nabadda ka shaqaysaan ciidanka aad garab istaagtaan ee aadan dib u fiirinin dhibaatooyinkii runtii aad soo marteen maanta waxaad diyaar u tihiin mustaqbalkiin idinka inaad go-aan ka gaartaan maamul ahaan aadaan u faraxsannahay runtii inaan u shaqaynayno dad sidaan oo kale u dowlad jecel dad sidaan oo kale diyaar ugu ah inayna garab istaagaan dad sidaan oo kale runtii mustaqbalkoodii nabaddoodii wadajirkooda uga shaqaynaya waad mahadsantihiin waxaan idin ballanqaadaynaa inaan annagana ka caajisi doonin shaqadaan idin hayno intaan nool nahay xilkan aan hayna haddii alla idmo waa idin shaqaynayna insha allahu tacaala maxamed jubba janaale
waxaa sii kordhaya raalli ahaada magaalada jowhar oo mar labaad martigelin doonta doorashooyinka hirshabeelle iyadoo ay socoto xulitaanka xubnaha wakiilada ee maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan xuseen wadan ayaa warkan jowhar ka soo diray magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa mar kale u diyaargaroobaysa qabashada doorashada madaxda maamulka hirshabeelle iyadoona dhowaan la filayo in la gudagalo soo xilista baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabeelle jowhar ayaa martigelin doonta boqolaal ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya doorashada iyo siyaasiyiinta danaynaysa in ay noqdaan hogaanka ugu sarraysa ee dowlad goboleedka hirshabeelle maalimadii shalay magaalada jowhar waxaa soo gaaray guddiga farsamada ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle kuwaasoo lagu soo dhabeeyey gudaha magaalada jowhar haddaba shacabka ku nool magaalada ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna codsadeen in dib haween lagu sameeyo adeegyada bulshada raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa mahad muuse mahdi ku dhashay magaalada tani degmad magaalada johor caasimadda maamul dowlad goboleedka hirshabeelle aadan ugu faraxsanahay doorashada mar kale ay ka dhacayso maamul dowlad goboleedka hirshabeelle waan ku faraxsanahay guddiga eena soo gaaray magaalada johor ee caasimadda maamul dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana aad ugu faraxsanahay maadaama ay ka dhacayso degmada magaalada tani johor ee caasimada maamul dowlad goboleedka hirshabeelle inay doorasho qof iyo codta mar labaad ay ka dhacayso aadan ugu faraxsanahay marka maamul cusub in loola sameeyo waan jecelnahay doorasho aan xildhibaano iyo cusubna noola sameeyo intaba waan jecelnahay na waxbarasho iyo goobaha caafimaadka waan jecelnahay in noola sii kordhiyo
waxaa sii kordhaya fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysanayo deegaano ka tirsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose muuse cismaan abtow ayaa warkaani si ambaqaadi doona
shacabka ku nool deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wajahaya xaaladoo bini'aadanimo aad u adag oo ka dhalatay saamaynta fatahaado hor leh oo markii labaad webiga shabeelle ka samaynayo deegaanadaasi kuwaasi oo burburiyey dalagyadii beeraha iyo bakaartii badarku ay ku keedsanayeen qaar ka mid ah shacabka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay wajahayaan iyagoo ka codsaday dowladda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya in ay gargaar bini'aadanimo la soo gaaraan
gudbiyo rafaada ku jirnaa waa yeelaanahay yaryaraa jooga dhalmaayada
munaasabad lagu xusaayo maalinta caalamiga ah dalxiiska adduunka ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan kismaayo ka soo diray
mas-uuliyiintan ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayey maalinta dalxiiska adduunka taa oo ay ka qayb galeen xuskeeda mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa ugu horeyn waxaa hadal kooban kasoo jeediyey barey garweyne oo kamid ah qaybaha ururada bulshada rayidka ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale xildhibaan cali xoog oo kamid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland
innaga jubbaland ahaan waxaa weeye jubbaland waa meesha loo soo dalxiis tago oo ugu quruxda badan soomaaliya laakiin dalxiiska loo soo dalxiis tago waa dalxiiskii ilaahay inugu manaystay ee inoogu deeqay ee rabbaaniya ilaahay inoogu abuuray sida goobweyn oo ku sawiran halkan iyo meelaha kale ee quruxda badan ee badda iyo iskaga darsanayaan laakiin waxaa loo baahan yahay meelihii kale inagu aynu gacanteena ku samayn lahayn sida meelaha caruurta loogu ciyaarsiiyo ilmuhu maalmaha iidda iyo la geeyo celisaan anigu waxaan xasuustaa iyadoo beeshan siinay korkeeda uu geriguna daaqo markii loo socdo jiliba ama xamari aad ka timaadana goobeyn ama luglow baabuurta la istaajiyo webiga inta udhaxaysa muxuu ahaa labada buurood dhexooda muxuu ahaa iyadoo maroodugu gudbayo oo baabuurta askar maroodugu ay joojiso marka maroodu aad u gudbayaan ay webiga dhacayaan anigu waan soo joogay waan garanayaa waan xasuustaa wixii soomaali baa gacanteeda ku baabiisay way qaxday laakiin dhulkii waa yaallaa xayawaankiina wuu nool yahay
Ah, sidoo kale waxaa goobta hadal kooban kasoo jeediyey gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajele waxaana uu yidhi
gobolkan hadda aynu joogno ama jubbaland guud ahaan meelaha ugu dalxiiska ugu fiicnaa meelihii ugaarta iyo maroodiyada iyo laga heli jiray meelihii laagaha quruxda badan iyo meelaha lagu dalxiisa laga heli jiray meelaha xeebaha ugu badan leh intaasoo dhan waa meeshani waa waa hodan baa ilaahay kaga dhigay
wiil soomaaliyeed oo hal abuur soo bandhiga dhowaan ayaa oo dalka turkiga kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kadib markii ay casuumad ka helay axmed ismaaciil darwiish ayaa warkan inoo soo diray
guuleed aadan cabdi oo ah wiil soomaaliyeed oo dhowaan magaalada buuhoodle kusoo bandhigay diyaarado iyo gaadiid yaryar oo uu farsameeyey islamarkaana casuumad ka helay dowladda turkiga kana qayb galay bandhigga farsamada diyaaradaha ugu weyn ee dalka turkiga ee loo yaqaano tegnafest oo lagu qabtay magaalada gazinteb ayaa maanta waxaa magaalada ankara ee caasimada ah ku qaabilay guuleed iyo hooyadii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga oo ka xog waraystay xaaladooda waxaana ka warbixiyey kulankaasi iyo ballanqaadka uu guuleed ka helay dowladda turkiga danjiraha soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid oo goobjoog ka ahaa kulankan oo ka qabsoomay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga
maanta waxaanu kusoo dhaweynay magaalada ankara maamo maryan iyo guuleed aadan cabdi oo ah wiil soomaali ah oo dhowaan sameeyey diyaarado magaalada buuhooda laga keenay wiilkaa waxaa casumay dowladda turkiga baa casuntay gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda casumaadiisu ku yimi shalay waxaa lasoo mariyey axaddii magaalada gazianteb oo uu ka jirtay festival diyaaradaha iyo daroonada gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ay bandhig lagu soo dhigayay halkaasaa lagu soo dhaweeyey dowladda turkiga ku qaabishay maantana waxaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda xafiiskiisa ku qaabilay oo waqti fiican siiyey oo si fiican ula sheekaystay guuleedii hooyadiiba hooyo maryan safaaradda soomaaliyeedna maanta waxaa sharaf noo ahayd inaan qadadii anagu ku casunno maamo maryan iyo guuleed runtii dowladda turkigu aada iyo aad bay ugu farxday guuleed markii la wareystay oo qolyihii shaqada ku lahaa daroonada iyo waxaa sameynayay aada iyo aada bay ugu heleen waxaa loo ballan qaaday dowladda turki waxay u ballan qaaday waxbarasho dhammaystiran guuleed ilaa dugsi sare ilaa jaamacad in halkan loo keeno arintaasi caa'iladii aada bay u farxogelisay arrimahaas oo dhan waxaa ballan qaaday oo ay marti u ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga runtii waxay ahayd fursad fiican oo nin dhallinyaro ah oo soomaali ah oo muujiyey inuu wax badan qaban karo isagoo aan haysan qalab ama taageero kale ama waxbarasho xitaa fiican waa fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexu ku jiraa weli dugsi sare ma gaadhin
gudoomiyaha gobolka bari ayaa socdaal uu ugu kuurgelayo xaaladaha ay ku sugan yihiin xafiisyada wasaaradaha ee maamulka puntland ee magaalada boosaaso bashiir cumar cali ayaa warkan boosaaso ka soo diray gudoomiyaha gobolka bari abwaan cabdisamed yuusuf ayaa socdaal ku maray xafiisyada wasaaradda ganacsiga wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda beeraha ee maamul goboleedka puntland oo ku yaal magaalada boosaaso ujeedka socdaalka gudoomiyuhu uu ku mareeyey xafiisyada dowladda ayaa u kuurgelayay howlaha ka socda xafiisyada dowladda ee magaalada boosaaso markii uu booqashadiisa soo dhameeyey gudoomiyuhu wuxuu saxaafadda warbixin kooban ku siiyey xafiiska maamulka gobolka bari ujeedada booqashada waxay ahayd aniga iyo wax booqashada igu wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka axmed xaaji halkaa waxaan kula kalanay isuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo tiimka wasaaradda caafimaadka maamulaha wasaaradda caafimaadka degmada boosaaso sidoo kale waxaan booqanay wasaaradda ganacsiga oon kula kulanay isuduwaha wasaaradda ganacsiga gobolka bari iyo tiimkiisa wasaaradda ganacsiga sidoo kale wasaaradda beeraha iyo deegaanka waxaan kula kulanay isuduwaha deegaanka iyo tiimka wasaaradda sidoo kale wasaaradda waxbarashada waxaan kula kulanay maamulaha wasaaradda waxbarashada degmada boosaaso iyo kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka iskaashatada beeraha oo aan kula kulanay dhammaan iskaashatadii gudoomiyahoodii jaamacadda caafimaadka waan kula kulanay brofesor cabdirasaaq iyo tiimkiisa runtii shaqo wanaagsan bulshada u haya ujeedada booqashadu waxay ahayd dardargelinta howlaha shaqo ee dowladda iyo inaanu u kuurgallo xaaladaha meelaha ka jira iyada aad ogtihiin sanadka magaalada boosaaso caasimadda ganacsiga in dadku intii hore ka badan yahay aada loogu soo laabtay dad badanana yimaadeen dhaqdhaqaaqa ganacsiguna aada u fiican yahay iyo shaqo
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waraadio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya saraakiil etoobiyana loo haysto inay ka dambeeyeen rabshadaha isir ku salaysan oo shaqada laga ceeriyey ugu yaraan afartan ka mid a saraakiisha gobolka shinegol ee gobolka ethoobiya ayaa shaqada laga ceeriyey kadib markii rabshado qoloqolo ku salaysan ay ka dhaceen deegaanka sida uu sheegay xisbiga talada haya ee b p wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan in toban kale baaritaano ay ku socdaan hase yeeshee faahfaahin intaas ka badan ma jiraan shan degmo oo ismaalmogoleedka shinegol ee ka tirsan ee ka tirsan ayaa ciidanka militariga gacanta ku hayaan si ay u xakameeyaan rabshadaha muddadii qalalaasaha socday waxaana la sheegay in daraasiin ay dhinteen halka boqolaal kalena ay barakaceen guddiga xuquuqul insaanka etoobiya ayaa sheegay inay la walacsan yihiin rabshadaha ka dhacaya deegaanadaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah gudahan warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaashaanu jecelnahayow waa naga intaa waxaan mar kale dib idinkugu celinayaa